magaalada boosaaso ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku kala jebinayeen arday dhammaysatay fasalka sideedaad oo isugu jira wiilal iyo gabdho islamarkaana ka aflaxay dugsiga hoose iyo dhexe ee hanaqaad waxaa ka qayb galay munaasabadda maamulka dugsiga waalidiin macalimiin ardayda kala jebinayso iyo marti sharaf kale nuuradiin maxamuud cismaan maamulaha dugsiga hoose iyo dhexe ee hanaqaad ayaa ka waramay marxaladihii ay soo mareen ardayda qalinjibisay xafladdan qiimaha leh ee qalinjibinta ardayda dufcadda saddexaad ee dugsiga hoose dhexe hanaqaad dhammaan inta ka soo qayb gashay xafladdan waxaa leena waa mahadsantihiin waxaa kaloon u mahad celinayaa macallimiintii juhdiga iyo dadaalka geliyey sidii ay ardayda u soo saari lahaayeen waxaan leenahay waa mahadsantihiin waxaa kaloon u mahad celinaynaa waalidiinta qiimaha leh oo runtii wakhtiga badan ku bixiyey ardaydan dadaalka badan oo maanta qalin jibinaysa ardayda maanta qalin jibinaysa waa labaiyo afartan arday waana dufcaddii saddexaad ee iskuulka hoose dhexe ee hanaqaad dhammaantiin waxaan u madlannahay xafladdaas qiimaha leh waan idinkaga mahad celinaynaa mar labaad mar saddexaad si aad uga soo qayb gasheen qaar ka mid ah marti sharafta ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa ardayda kula dardaarmay in ay ku dadaalaan waxbarashada xafladdan qiimaha badan faraxa iyo sururka mudan ardayda iyo maamulka iyo macallimiinta iskuulka hanaqaad arday dhammaystay maxaan ku idhaahdaa kaalintii waxbarasho oo heerkii koowaad ah una gudbaya heerkii xirfadaysnaayee xirfadda uu ku baran lahaa ee waxbarashada higher educationka ama waxbarashada sare aad baan idinla wadaagaynaa qalbigayagoo idinla jiraa aad baan u faraxsanahay mana koobi karo farxadda aan faraxsanahay iyo heerka ay joogto waxaan u hambalyaynayaa ardada iyo macallimiintii soo barbaarisay maamulkii iyo guddigii ku mashquulsanaa iyo waalidiintiiba waxaan idin leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo warkaygu waa koobnaan doonaa waxaan annaga iskuul ahaan waxaa hadda ka socdaa dugsiyadii sare oon malaynayo inay yimaadaan in mooyaane hadda anigu aan joogo insha allah bidillaahi tacaala waxaan idin leeyahay ardayay ku soo dhowaada dugsiyada sare ee magaalada boosaaso insha allah bidillaahi tacaala siina wada waxbarashada halkaa hakaga wadinina hakaga harinina
mideeda kale waxaan sheegaa hooyooyinka aniga aan ka mid ahay in macalimiinta aad u jeedsaas quruxdu badan ayagoon ba ita aan aqoonin maaragta iskuulka aad geysay ee haddana aad u jeediin yacnii itus itaabsi ay kugu soo bandhigayaan qaluubtaada iyo niyaddaada maanta hooyadiiyo cunugeeda saas u qurux badan xafladdan joogo yacni waxyaabo badan oo muujinaayo waxaan malaynaha sida aniga oo kale shucuurteeda lama soo koobi karo marka hadalkan aadna idinku dheeraynin intaan iyo wax ka badanba waan dhihi lahaa ku dadaala caruurta ha lagu dadaalo caruurta danta tiina ka hormariya dantooda beeri waa geedkaan harsan lahayn maanta haddaad wax bartid beeri caruurtooda kuma dhibaayaan haddii wax ay dhalaan haddii adiga naftirkaaga maaragtaa waxbay ku qabanayaan caruurta canug wax bartay iyo canug wax baranina isku mid ma aha canuga jaahilkaan jahliga laga saarin adigooba ku dilaaba adigoo ku dilaya laakiin kan wax bartay diin imaadiba waxaa reebaysaa wax weliba celinaayo waxyaabaha uu kugu samayn lahaa waxaa reebaayo waxbarashada diinta imaadiga marka insha allah kheyraan idin rajaynaa walaalahayga kulligiina dufcadan ayaa ah dufcadii saddexaad ee ka qalinjibisay fasalka sideedaad dugsiga hoose iyo dhexe ee hanaqaad tan iyo markii la asaasay